qaybta ethoobiya qaybta kenya somalilan waxay naga dhiman maanta qaybtii muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyagoo qaranka somalilan ixtiraafsanay ka soo qayb galaan afilayana aan filayana inay dhowaan ka soo qaybgali doonaan oo aannu iskaashan doonno oo aannu dad iyo dhaqanba wadaagno laakiin ay arrintayadu suurtoowaday inay mid noqoto durufii dhacaya awgeed deetana nin waliba dowladdiisii iyo qarankiisii gaal dhistay iyagana wau dacanaa dhibaatada ka baxaan iyagana waxaanu ka rajaynay nagu hambaliyaan wixii talaabo horumarayaan u samayna